duli nagala socotaan waa v o a washington dhegaystayaal haatan kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha badnaa ee caweyska washington waxaa soo diyaarisay soona jeedinayso waryaheena sahre ciidle nuur
dhegaystayaal goor kasta oo aynu kulannaba waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington oo hubaal caawa xiisihii hore xiise ku darsaday waxaad goordhow maqli doontaan qisooyin la yaab leh oo soo maray fanaanka caanka ah ee salaad maxamed shardi salaad derbi haddii aad toddobaadkii hore maqasheen qayb ka mida waayihiisii jacaylka caawa waxaad maqli doontaan jacaylkii oo xabsi galay iyo weliba qisooyin kale balse intaynaan sheekooyinkaasi furfurin aan ku hormaro sheekadii adeegto oo iyada la fahaanteeda xaalkeedu aanu saalloonayn toddobaadkii hore waxaynu maqallay maryan oo suuqa ka soo adeegtay balse awoodi weyday inay dherigii dabka saarto carruurtii guriga degganaydna ay dugsigii ka soo rawaxeen iyagoon qadan loo dhadhaarin bal wixii maalintaasi dhacay iyo in la ogaaday uurkii ayaan darrada ahaa ee maryan caloosheeda galay waxaan idinku wareejinayaa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
horay ilmihii baa u yimide habartiibaa iyana soo dhacday cabdi isagu safar buu saakadii hore ugu baxay gobollada dibadda halkaas oo uu bil iyo dhowr beri ku maqnaan doono habartii reerku markay ogaatay inaan reerka maanta dab loo hurin bay inta furka tuurtay timi naakaalay maxaad qada u karin weysay armaad aniga isku kay jirrisiisaa maryan intay hoos ka baqday bay tidhi xanuun baa ihayoon wax la qaban kari la'ahay maryan hadalkeeda laga garan karaa inay tacbaan ahayd cidise kama hoos qaadin oo waxaan ku weydiiyey adigu ama jiranow ama ducaysnoobe hadda ma waxaan kaa akhrisanayaa maanta waa la qada la'yahay war ileen ibtilo naagtii oo xanaaqsan baa tidhi qadadii waan soo gaday markaan keenayna waan nuuxsan waayey maryan oo hadalkeeduba sii liito baa tidhi afadii reerka oo muddo ka dhowr sano aan dhari kor fadhiisan cunto samayskiina ilowday baa qadadii aqooshay waxbay inta walaaqday iyadoo habaarka iyo hiifidda ka baxaysaa tira beeshay dadkii sugayay siisay maryan wax waa ka degi waayeen cuntaduba waa u soo uraysay inay ku matagtaana laga yaabay dhowr jeer bay matagtay intii qadada la karinayay afadu way u jeedaa maryan ha yeeshee waxba sidaa dani ugama hayso oo waxay u haysataa in ama duuma hayso ama qaras waxa loo yaqaani caadi u ah dadka reer beledka ah dadku badiba markii calooshu xanuunto takhtar uma tagaane farmashiyahay inta tagaan dawada bixidda soo gataan kuna shubmaan taasoy ku macneeyaan waan isqaras falayaa afadii baa markay aragtay in xanuunka maryan dhab yahay wiilay dhashay inta lacag u dhiibtay waxay u dirtay dawada laysku qaras falo inankii haddiiba wuu keenay maryan baa la siiyey inta loo faanshay ilaa iyo markaas cid og ma jirto maryan waxa haya iyada qudheedu way u warla'ayd dawadii bay qaadatay mar alla markay qaadatayna way soo celisay cabbaar bay matagii miisaysay ilaa ay suuxi gaartay afadii si fiican bay markaas u qirsanayd xanuunka maryan mid dhab ah inuu ahaa aadna waxay uga walaacsanayd ciidan la'aanta weliba ciidanku waa islaamaye kii maryan aan wax loo dhiga iska daayo aan la maqal mar labaad bay been u malaysay oo waxay istiri duumaa haysa kaniinigii malaariyaday u dirtay haddiiba waa la keenay maryan oo aan sidaas u miyir qabin baa loo dhiibay si ay u laqdo ay laqda iska daaye afka markay u dhowaysay bay matag soo rogtay waa laga dhaafay oo inta layska daayey salligeedii loo dhaafay waa la wada seexday maryan mooye dadkii kale afadii baa hurdi weysay oo waxay aad uga walaacday jirada maryan mid dhici karaysa ma ahayn hadday dhacdase sahal ma ahayn in in afada reerku si kastoy isu qaadqaado shaqada ama hawsha guriga meel mariso waa guri aad u howl badan dhisma ahaan waa weynaa habartii cutiga ahayd waa u dheerayd magaalada meel rasan buu kaga yiil oo wasaqdiisu joogtay ahayd way isku dhabaqday oo inta madaxa isgashatay bay kala dareeri weyday wax kasta waxaa ka darnaa afadii baaba shaqadii ilowday sidii loo qaban jiray marar badan bay isku dayday inay adeegto kala doonato mar yarna iska erido maadaama ay jiranayd ha yeeshee taa waxaa hakiyey howlkarnimada maryan lagu ogaaday iyo sidaan adeegto kale sahal loogu helayn inay baxnaanisay ku tashatay dhowr ayaamood baa sii jiitay iyadoo maryan oo kufaakacaysa iyo afadii meeshii wax walaaqayeen afadu inkastoy reer beled iska dhigaysay haddana maryan cisbitaal ma ay geyn armayba maryan dan u ahayd taas ayaamuhu waa iska socdeen maalin damboo la sugayey baa cabdi warqadii isaga ka timid oranaysay laba saddex bilood oo kalaan maqnaanayaa warqadii waxay tidhi isagoo afadiisa uu u soo diray annagu ladnaan weli hawshii qarameed ee naloo xil saaray baanu wadnaa awal muddadu bil iyo dhowr beri bay ahayd hadda waa la yaro kordhiyey oo dhowr bilood baa laga dhigay waxaan filayaa inaan muddo idinka maqnaan doono ee iska dadaala maqnaashahaygu faa'iiduu inoo leeyahay oo adba waad garan karaysaa laga yaabay inaan guri kale inoo dhiso marka adoo ku hurdi doona waa inaad reerkii waa kaase majaraha u haysaa dhaqsana waad iiga warheli doontaa habartii ogsoonow nabaday maqnaashaha cabdi wuxuu wax sii gaarsiinayay maryan iyo isagaba marka laga eego owrka maryan maxaa yeelay haddii uu joogi lahaa laga yaabay inuu intuu fahma xaajada uu si kale arrin yeeli lahaa muddadaas talaa fare kasii baxaysay maalinba maalin bay gurtay maryan xunqaacadii way joojisay aad iyo aad bay u caatowday aneemiya dhiigyaraan baa ku dhacday ilaa ay xawiifowday oy xuub caaroo kala noqotay calooshii baa iskeentay habeenkii dambe bay wax dareentay markaasay aad u naxday kadib markay isku xirtay kufsashadii iyo waxa caloosheeda ka buuran intay kor u booday bay naxdin darteed qaylisay alla ba'ay alla ba'ay bay tiri intaa markay tirina beerkay dhulka dhigatay oo oohin aan kala go' lahayn ooda ka qaaday waqtigu habeen la hurda buu ahaa dhawaaqaydiibaa afadii ku soo toostay iyadoo istiri tuug baa soo dhacay maryan bay dul timi oo tiri naa maxaa dhacay
hagaag toddobaadka dambe ayaynu dhegaystayaal halkaasi kasii anba qaadi doonaa gabadhii guriga lahayd soo kacday talow ma ogaatay xaaladda maryan haatan si aynu gudagallo qaybtii ugu dambaysay uguna xiisaha badnayd ee taariikhda fanaanka caankaa salaad maxamed shardi salaad derbi salaad qaybteennan caawa waxaan jeclaan lahaa inaynu ku bilowno heestan ay erayadeeda ka mid yihiin wallee ambago oo godkacii la galay ama guga dambaan iyadoo gambale garoobnimo ku helaya waxaan filayaa waa markii la guursaday gabadhii aad jeclayd bal haddaad qisada heestaasi wax nooga taabato siday ku timi ujeedadaasdaba socodka waay kowdhe fasirkeeda way wadataa cashabu garbaayo wayuu guri kuleeyo waageed magoolon engegeygu iyo jila cashabu garbaayo waduu guri kuleeyo waageed magoolon ingeginku iyo jila dhaxdu way godan tahay gaalkuna dalbanayay geesaha waxaa igaga jira laba ganta kami waayaye waan garanayaa galabtii jimcada oo gelin damba bocorkiyo caddidu kala guurayeen gami waayaye sida gaari wacano gabankeedii aastan la gareerayaye garbahay qabto xaggee bay gashaa wale ama ko'o godkacii la galay ama guuga xigaan iyadoo gambale garoobnimo ku helaya wale ama ko'o godkacii la galay ama guuga xigaan iyadoo gambale garoobnimo ku helaya
yaa salaam alla ilaahay gobonnimo marba haddaanad odhan sida heesaha soomaalida badankooda ku jirta nabsi iyo cuqubaan kuu xambaariyeyo waa lagu soo qabanoo oo aad tiri un xaalku laba midunbuu noqon inaan dhinto iyo inaan iyadoo garooba ama carmala sanadka dambe helo dee waanad heshayoo u adigii toddobaadkii hore ii sheegay in labadiinoo garoobaa aad mar dambe iscalfateen oo ay gabadh kuu dhashay waa waa isku soo noqonay kolley markii dambe En- waayahay salaad intaynaan qisadaasi ka bixin waxaan maqlay dalka sacuudi arabiya in lagugu xidhay sannadihii sideetamaadkii En, sidee waagaasi wuxu dhaceen daaray horta way jirtaa arrintaas sacuudiga muddo ilaa shan sano iyo eh, lix bilood ayaan ku xiraa iyadoo aan maxkamad leegeyn meeshu waa meel iska wareer ah marka ilaah unbaa kuu gartay meesha kuleeyihiin haddii mar muntahim waxba kugu caddaan waayaan oo markhaati ama wax la waayo wax cad ilaha meesha ku gartoon bay ku oranayaan marka waa iskaga jiraysaa markii dambe adigu fanaaniinta ayaa aad igu dacwoodeen oo ilaa dowladda buushgareeyey markay ogaadeen inaan meeshaas muddo dheer ku jiro oo aan wax xukumana uusan jirin aad baan uga xumahay runtii salaad en wax ma nooga sheegi kartaa bal xaaladda xabsigaasi aad muddada dheer ku jirtay siday ahayd reeray wallaahi de xabisku horta aad ayaan ugu wareeray oo aada ugama sheekeyn karo waa- waa naxayaa wadda xasuusto makaaba cabsi meelihii- cabsi kugu ridayaa mar mar waxaa jira taxqiiqa ayaa wuxuu u kala baxaa taxqiiq fani taxqiiq la yidhaah oo maaragtay waxay ku geynayaan lacada riyaad oo kale ayaa nala geeya anagoo afar qof ah riyaad markii nala geeyey riyaad mudarid surda waxaa hoosteeda ku yaala guri weyn weyn weyn hoostaas markaasaa lagu ridayaa meeshaas waa taha abeesada joogta maska jooga oo isku haduubaya waad yaabtaa ilaa waagu ka baryo toban sacadood meesha isku jiraysaa aan ku caawina waxaa lagu leeyahay aqriyo markii ugu dambeysa waaye iska ogolow marka qofku haddaan waxba galabsan dee sideebuu u ogolaanaya dembi aanu gelin waa dhibaato uun Mhm.
meeshu hadee waxa waaye sacuudiga xukun saacsano male waa meel iska boqortooya oo weligaa xabiskaad iskaga jiraysaa magaaladeebaad Sidaas.
ahayd magaaladaad ku xidhnayd Ah, jidda ilaa riyaad maraa nala geeya iyadana laakiin jiddaan u badnayn sidaan ugu xireen sanadku imisadii buu Mm.
ahaa salaad waa sideetankii siddeetan iyo lixdii ayaan ka soo baxay marka markaas ayaan berberaan ka soo degay ilaa hargeysan soo maray waan gartay marka een, maxaa xasuusan jirteed wakhtiga isku dhaafan jirteed waxaa igu daraa een, gabadhii iyadana oo calbuur xataa iyada afar sano ayay joogtay iyada waxaa loo haystay ammaana lizowj marka gabadhu waa gabadhii ee, ee, aad heesta ceelbuurna u Ah, tirisay ee ah, ah, ee ah, caashaqa iyada.
dheer idin dhex maray ha ha iyadana waa saas wakhtigaa marka xaaskaagiiba ahayd xaaskigeeda sacuudigaad wada joogayseen ah, sacuudigaan wada joognay marka naag qurux badan waaye inay ninkeeda hadhowtay marka ay xabig kaga baxdo dembi ayaa imaan kara marka ha kula joogto ammaan lizowj naaguhu meeshaas micna kama laha yani ninkeeda ay ammaan u tahay ninkeeda mutaham ah ha ha ayay la xirnaanaysaa ay u joogaysaa horta iyadoo afar sano markaan meesha ku jirnay ayaa sidaan ugu dacwoonay ugu dacwoonay midda igu daran waxay ahayd boqorka ayaa inaad u dirto maaragtay barqeed Mhm.
marka boqorka waa inaad ka bilowdaa yaa saaxib isumuuli malkiyo xafidullah ilaahay ku dhowro waay mogta ilaahay ma dhowre haddaadan ka bilaabin halkaas Ahe.
waa wax diraya warkaaga ma jiro marka waa inaad horta ammaan iyo duca soo Ammaan, wada xafidullah ha tiraa boqorka adduunka weeyaha inaad tiraa Haye.
marka la sii daayay ilaa afar sano markaa meesha ku jiraa la sii daayay marka een, sidaas ayay arrintu ahayd ilaahay sacuudi kuma gacan geliyo meel fiican ma aha islaamnimadooduna waa midaas shabaabka uun waan gartay islaam islaam fiicanna ma aha Eh, salaad eh, marka wax suugaana ma tirisay intaa markaad xabsiga ku jirtay wax hees ah oo markaa maskaxdaada kusoo dhacay ama aad abwaana kala sheekaysatay oo aad Mhm.
tirisay ma jiraan way jirtaa waa wareegtaan waa silsiladayba ku dhan tahay Mhm.
adduunyada seymaheeda taniya subaxii la uumay meeluun kuma ay sugnaynoo wareegtaa waa silsilad adoo sugayay ku qadinoo adoo samray bay ku siinoo wareegtaa waa silsilad dad baa sigtay oo ka nabad galay jacaylkii kala sidkamay shabaanada kala maqnaa saldhigii wadankiisa isugu soo noqday rugtii wareegtaa waa silsilad beydka labaad waxa waaye ruuxay seeduhu go-aan hayaag mau socon karaa su-aasha waxbaa ka dhiman inay sixir beentu tahay salaad baa lagu gartaa ama sidaasaa lagu gartaa ilan soomaalida waxaa la yidhi gacmaa la goyl waa la marka waa sidaas salaad wax buuga ma ka qortay markaa adigu sheekadaada iyo qisadaada runtii daaray hadda waxaa nasiib yeeshay idinka oo i waraystay sheekadan laakiin hadda muddo dheer haddee waa sidaasoo kale ugama sheekayn hahe dhowreyso hadda aada maarata dhegaysatay hahe isku siday u socdeen oo aada fahmaysay waa dhab marka walaal waa sidaas daaraya laakiin waa markii u horeysay tanaa boog baa iska ah marka haddii aanu nimaadno dhinaca kale heesaha een aad qaado waxaa ka mid a heesaad magool wada qaadana allahu naxariista ee een heesta la yidhaahda dalmar heestaasi ee goorma qaadeen een s- ee, ma waxaad ahayd markii aad ku jirtay waa beri mise intaanad eedaan waa beri noqon ee aad kooxdii xoogga ahaydeen intaana waa beri noqon horta heestaas waa lixdan iyo sideedii heesaha ugu fiican soomaalidana waa ka mid sida aad og tahay Mhm. waa tahay
duhurkii harayse
marka salaad waad tahay ay waxaa ka horreeyay taasi wey oo lixdan iyo todobadii waad tahay ananiga magaalada qadiboyaadhe Ee, heesta hiboy ayaad qaadeen kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo iyo lixdankii soo ma ahay sidaas oo ayaa waati marka marwaayad ba ku jirtay mise keligeedun bay ahayd maya riwaayad kuma ay jirin beledweyne ayaan joogay markaas eh, lixdan iyo todobadii eh, kooxdii xooga dalka oo markaas ayaan ahayn midaheeda cali kaari ayaa sameeyey badankeeda markaan aad maaragtay usoo barbaaray toban iyo todoba jirkayga ayay ahayd marka aniga xoogaha waa dhallinyarnimadeydii waan iska orod badnaa marka fankana waan jeclaa laakiin ciidamada ayaan ahayn markaas Mhm.
marka eh, beledweynaha la bedelay si xoogaha ururka qaybdid urur la yidhaaho xoogaha ninkii dhabtiisa loo baahan yahay inuu maaragtay straight noqdo Mhm.
marka beledweynaha xero adagoo laysku canaado ayay ahayd taas ayaan anoo kabankayga wata fankana waa jeclaa marka taliyadeygii haybe ho- hiboy kaamahadaba ayna howlaha adduuniyo haybay hortaagani ay ahayd marka marka saasaad markii dambe dhibaatay hortaagan dhibaat ayaan ka dhignay ogtahay waati magool iyaduna markaa kooxda xoogay ku jirtay mise een, maya magaal iyadu waxay ahayd een, qoladeeda cadda joogtay iyadu hadda lixdameeyadii hargeysa ka heseysa oo dadkii maaragtay hargeysa joogtay Mhm.
marka markii eh, dambe dexamarna hooyadeed iyo reerkeeduna ayaa deganaayo markasta way imaan jirtay walo ay kusoo bilowday hargeysa fankeeda xoogiisa Mhm.
haddii markii dambe eh, camar ay timid ah, markaas ayaan kulanay markaas ayaan heestaasi wada qaadnay lixdan iyo todobadii hees aada u fiican oo soo baxday ay ahayd
een, haddaynu heestaa intaa kaga nimaadno nolol cusub ayaad qurbaha ka bilowday ee wadanka maraykankaad joogtaa nin fanaana oo caana oo wadankiisi intuu burburay een, wadan kale hadda ah bal markii aad soomaaliga ahayd iyo haddood maraykan tahay faraqa u dhexeeya taare haddaan ku sheego horta aniga qisadeedaan si fiican kaa sheekeeyo fanka bartime weligay ahaa walow aan yaraantii bilaabay weligay fanka isku mahalaynayn shaqooyin kale ayaan qabsanay Mhm.
hadda eh, markii aan soomaaliya joogay dhinacna waxaan ka ahaa baabuurey dhinac beerley dhinac badda mid- markii igu dambeysay kalluumaysataan ahaa oo waxaan lahaa kambani weyn oo shardi sea food cooperative la yidhaha kalluunka iyo argoostada debey iyo meel walba aan soo dhoofi jiray Mhm.
marka hadda qudheedana mar kasta ganacsadaas ayaan iska ahay laakiin waddankaygii Mhm.
malay maayo inaan beryaan ku noqonayo sababtoo ah Mhm.
weli xataa waa kasii qabqabliya waxaa kasii daranba Mhm.
nimankan shabaabka ayaa kasii daran ka waran Sababtoo ah- hadda nolosha qurbaha markaa ee kuwaday iskala qabsatay imika inteen leeg baad joogtay maraykanka ilaa adigu shan iyo toban sano ayaan hadda meelahan joogaa ku dhowaad marka caruurtii way ii wada timiday oo hadda afartii u dambeysay hadda way ii timiday marka waxaan ku noolnahay meeshaan ilaa caruurteeda afar iyo toban waan fiicannahay kulli kuwaasaan jaamacada iyo wax ka saaraya maadaama aniga aan iskuulkii dugsi dhexe markaan ahaa ayaa igu dambeysay oo hadde fan iyo waxaasaan galay marka hadda kuwan waxaan isleeyahay ayaga jaamacada iyo wax ka saar maasha allah wadankii ceel buu ku dhacay waa dhibaataysan yahay xarijiid buu ku jiraa waad aragtaa sida maaragtay loo qaybiyo wadankii iyo sida dhib kugu jiro mar kasta dhiban baa soo saaciidaya marka xogaa waa isiloosiyo meel haygan ayaan anigu iska joogi doonaa ilaahay noo hagaajiyo Aamiin.
soomaaliweyn ilaahay noo hagaajiyo Aan aad iyo aad baad umahadsantay salaad maxamed shardi aniga iyo dhegaystayaashuba dabcan waxaan kaaga mahad celinaynaa waqtiga qiimaha badan ee aad toddobaadyadii lasoo dhaafay aad nala wadaagtay sidaara waa salaamantaa walaal idinka mudana waraysiga aad ila yeelateen adduunka dadkii hadde qaar baan u malaynayaba in maaragtay aan adduunkaba laga tegay oo la- aan maaragtay dhintay qaaraa u malaynaya waa xasuus wanaagsanba haddii maanta aad soo wacdeen oo maaragtay aan fikradda aan ka qabo waddankayga iyo- iyo sida aan u noolahay waan waan kuu sheegay walaashay aad baad umahadsantay salaad guud ahaana dhegaystayaal intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii caweyska washington haddii uu barnaamijkani ku dhaafo waxaad mar kasta kaga bogan kartaa bogga internetka ee v o a somali com
Ku gooyaa gablada, ku gooyo ka muuqaashe.